way aad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
bismillaahi raxmaan raxiim afur wanaagsan rabadan wanaagsan waa lix iyo tobanka abriil sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhawaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhagkuhayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan waa lix iyo labaatan abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo galayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari karaa keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis ayaa idinla socodsiinaya mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way aad xidhan tahay bilkhayr weydiimaha ayaan markan toos u gudagalaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyay sharciga barnaamijka dhagaysto kasta waxa uu fursad u haystaa hal mar habeenkii inuu soo tiigsado barnaamijka iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd intaadan soo wicin haddii jaaniska ugu dhammaado waxa ay ka dhigan tahay ama isku dagaaga aada samaysay in habeen dambe aada helayso midka kugu soo horeeya waxaad barnaamij ka soo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydii weydiinta ugu horeysa iyo cabdicasiis markaan aan soo dhaweeyo
waa tahay axmedow aad baad u mahadsan tahay waan ku dhowahay barnaamijka kasmaal barnaamijkuna haddee waxaad moodaa toddobaadkii ugu dambeeyey inaynu ku guda jirno haddii markaasi aynan qaldanayn haddaba dhegaystayaal waxaa suurtagal ah oo gadaal barnaamijka kaga soo biira inay markaasi ay jecel yihiin inay ka faa'iidaystaan islamarkaana abaalmarintooda ay qaataan dhegaysta waad kasoo qayb qaadan kartaa barnaamijka keliya uun waxay kaaga xiran tahay inaad soo wacdo lambarka kadibna aad ka warceliso su-aalaha miiska saaran su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka kasmaal caawo aynu ku daafuri doonno waa su-aal markaasi dhanka iyo dhaqanka ku saabsan waxaan rajeynayaa in laga warcelin doono islamarkaana laga jawaabi doono su-aashu waxay u dhacaysaa dhagayste sida tan sheeg waxa loo yaqaano ilmaha lab ee ay hashu dhasho haddii mar kale aan ku celiyo dhagaysta sheeg waxa loo yaqaano ilmaha lab ee ay hashu dhasho haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo dhagayste waxaa lagaa doonayaa sheeg waxa loo yaqaano ilmaha lab ee ay hashu dhasho waxaan filayaa inaad garateen insha allah addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way aad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye
qadadka iyo dhegaystaha ugu horeeya alow asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullah soo dhowow waxaad noogu bilowdaa marka hore magaca oo buuxa
magacigu waa maxmed muuse ceelshaajo ah maxamed muuse cabdi miyaa
ah
waa tahay maxamed muuse cabdi oo ceelasha ku sugan sida lagu yahay u sii gudagal warcelinta
haddana isku day waxaan dhihi lahaa miligaan lahaa noogu celi
milig
jawaabta uu bixiyey maxamed muuse waa jawaab qaldan waxaan kusii soconaynaa qadadka kale weydiinta koowaad ayaa inoo taallaa ahlo asalaam calaykum aleykum salaam waraxmatullah soo dhow waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa
manasar maxamed calish munasar maxamed oo ceelasha ku sugan sida lagu yahay waa lagu filaaya maasha allah
u sii gudagal warcelinta
waxaan dhihi lahaa fatwi
noogu celi fatwi munasarna jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan waxaan kusii soconaynaa qadadka kale laba dhegeyste ayaa isku day sameeyey dhegeystaha ugu dambeeya ayaan siin doonaa ahlo asalaam calaykum
waaleykum salaam waraxmatullah soo dhowow magaca noogu bilow
waa axmed xasan barkeeliyan jooga axmed xasan axmed
si wanaagsan dharkeenlaya sida lagu yahay waa lagu fiican yahay intaas warraba Mm, waxaad usii gudagashaa warcelinta
haddaan isku dayo waa qurbac
axmed xasan oo dharkeeli naga soo wacay ayaa ka warceliyey jawaabta su-aashii aynu weydiinay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايب الخير waayahay mar haddii su-aashii koowaad ee barnaamijka ay laba dhegayste soo hadheer martay dhegaystihii saddexaad ee ugu dambeeyey uu ka warceliyey su-aasha labaad ayaynu u tallaabi doonnaa dhegaysta su-aashan dhagaha u fur oo ka warceli waxaad sheegtaa sanadkii la aasaasay ururka midowda afrika dhegayste waxaad sheegtaa sanadkii la aasaasay ururka midowda afrika ama african union haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo dhegayste waxaad sheegtaa sanadkii la aasaasay ururka midowda afrika waxaan filayaa inaad ka jawaabi doontaan insha allah
رمضان بلا تايب الخير بلايا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تاي بالخير
dhegaystaanaan soo dhaweeyo halo asalaam calaykum waaleykum salaam soo dhowow magaca noogu bilow oo buuxa nuurudiin cabdullaahi degmada dherkanle nuurudiin cabdulaahi ibraahim waa tahay waxaad usii gudagashaa warcelinta weydiinta aan soo bandhignay
haddaan isku dayo waxay noqonaysaa labadii kun iyo labadii
jawaabtuu bixiyey nuurudiin waa qaldan tahay
waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegaystahan halo asalaam calaykum dhegaystahan waxaad moodaa khadka inuu ka baxay waan ka gudbaynaa qadadka kale ayaan kusii soconaynaa halo asalaam calaykum
salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca noogu bilow codka aada noogu hooseeya noogu celi waad waxaad moodaa codkaaga inuu si wanaagsan noo soo gaarayn waa tahay qadka waxaad moodaa si wanaagsan inaanan isku maqli karin waxaan usii gudbaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegaystahan halo asalaam calaykum وعليكم السلام magaca noogu bilow oo buuxa
اقرا محمد ورسمه انا يطلع عندك مثلا iqra maxamed warsame hodan iyo sida lagu yahay
في عيني
warcelinta usii gudagal
كنت العلبة كلفني سبحدي
iqra maxamed warsame ayaa jawaabta saxda ah su-aashii la weydiiyey dhegaystayaasha ka jawaabtay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلايا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلايا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي
waayahay su-aasha aynu u gudbi doonno waa su-aasha saddexaad ee barnaamijka dhegaysta su-aashan dhagaha u fur oo ka jawaab sheeg suuradda uu imaamu alkhasaali ku magacaabay suuratu taqwa haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg suuradda uu imaamu alkhasaali ama imaam alkhasaali uu ku magacaabay suuratu taqwa haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo dhegaysta sheeg suuradda uu imaam alkhasaali ku magacaabay suuratu taqwa waxaan filayaa inaad ka jawaabteen insha allah بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي waxaan kusii soconaynaa dhanka aya qadadka waxaynoo taallaa weydiinta saddexaad warcelin saxan inaan u helno ayaan doonaynaa qadkan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waata dhegeysaa waxaad moodaa inuusanna maqlin waan kasii gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale qadkan halo asalaamu calaykum
Hello, salaam calaykum.
soo dhow waxaad noogu bilowdaa magacuu buuxa
magacayga waa ibraahim xasan cabdi oo joogo aalasha biyaha
ibraahim cabdi xasan miya
ibraahim xasan cabdi Mm, ibraahim xasan cabdi aalasha sida lagu yahay
aad iyo aad baa lagu wacay maasha allah Mm, waxaad usii guda gashaa warcelinta
Eh, suurat albaqara
ibraahim xasan cabdi jawaabta su-aashii aynu weydiinay dhegaystayaasha uu ka bixiyey waa jawaab sax ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلايا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba
su-aasha afraad ee barnaamijka ayaynu u gudbi doonnaa dhegayste waxaad sheegtaa qof aan hooyada iyo aabbaha aan kuu dhalin oo walaalkaaga ah haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste waxaad sheegtaa qof aan hooyada iyo aabbaha kuu dhalin oo walaalkaaga ah marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg qof aan hooyada iyo aabbaha kuu dhalin oo haddana walaalkaa ah waxaan filayaa inaad garateen insha allah بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تاي بالخير بلايا جواي أبعد أنت هاي بالخير
qadadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waata dhegeysaa waxaad moodaa inuusan maqlin waan kasii gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسكى أدقي فتحة دمان saaxiibada barnaamijka dhegeysanaya waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan habeen la mid ah
magacaygu waa faad maxamed cali saad cadde degmada kaaraan bartamaha burka tiiko aan ku suganaa saaxiibkee Mm. kaaraan iyo sida lagu yahay
aad iyo aad barnaamijka quruxda badan aad daadiinayso aankoo saaxiibo badan xilligaan oo kale mar walba barnaamijkan soo u bilaabday ilaa haddaan ku tixanaano saaxiibkee mar Mm.
walbana barnaamijkan digtaaga ku haynaa waa la soconaa barnaamijkan kama baakanawe Mm, waa tahay u sii gudagal warcelinta halo waa tahay waxaad moodaa dhegeysaa inuu qad ka go-ay waan kasii gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale weydiinta afraad ayaa inoo taala taas oon doonayna inaan u helno warcelin saxan qadkan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله soo dhowo magaca noogu ballow oo buuxa magaciigu cabdirashiid cali gaclan jooha cabdirashiid cali macruuf
haa aad weyn waa tahay u sii gudagal
haddaan isku dayay waxaan dhihi lahaa qofka hooyadaa soo nijisay oo naadka ku noolaan
waa tahay cabdirashiid cali oo degmada kaxda naga soo wacay jawaabta saxda ah ayuu bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أبعد تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تهايا بالخير
caddoonka soddonkada beri
waayahay een su-aalaha ayaynu sii ambaqaadi doonnaa waxaynu u gudbi doonnaa su-aasha shanaad ee barnaamijka waa imisa tirada xarafka waaw ee ku jirta qur-aanka kariimka dhegayste waa imisa tirada xarafka waaw ee ku jirta qur-aanka kariimka waxaan filaya inaad garateen insha allah
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
qodadka iyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowo magaca noogu bilow
علمي عمر تقمد وادر
cilmi cumar cilmi
آه waa tahay waxaad u sii gudagashaa warcelinta
تمني تبو
noogu celi
تمني تبو
jawaabta cilmi uu bixiyey waa jawaab qaldan waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegeystahan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام magaca noogu bilow
مقعي هو فرحية أحمد محمود وجه صدق مدعو
waa tahay soo dhowow waxaad u sii gudagashaa warcelinta
حافظ الله وجه
noogu celi
آه noogu celi tirada
تعطي تبو
farxiyo jawaabta ay bixisay iyana waa jawaab khaldan
waxaan soo dhaweynayaa qadka kale dhegeystahan ayaan siinaynaa laba dhegeys hore ayaa isku dayay soo dhowow halo soo dhowow
مدوة magaca noogu bilow
مدوة عبد الله وحمد الله بسمي Mm, cabdifataax usii gudagal
لكن شكو هو لو أعطني شنكم لحبكم toddobaatan iyo lix
cabdifataax cabdulaahi jawaabta uu bixiyey su-aashii markaasi aynu weydiino dhegaystayaasha waa jawaab sax ah oo waa labaatan iyo shan kun lix boqol toddobaatan iyo lix
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeenna waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midowda jaamacadaha wadamada islaamka midowda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midowda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midowda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu e d u s o ama website-ka www dt mu e d u s o mahadsanideen jibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr waa hagaaga dhegaysta su-aashan dhagaha u fur waxay u dhacaysaa sida tan midab noocee ah ayaa ka soo baxaya haddii la isku geeyo midabada kale ah buluugga iyo jaalaha haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste midab noocee ah ayaa ka soo baxaya haddii la isku geeyo midabada kale ah buluug iyo jaalle haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste midab noocee ah ayaa ka soo baxaya haddii la isku geeyo midabada kale ah buluugga iyo jaalaha waxaa rajaynayaa inaad ka jawaabi doontaan insha allah bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير
dadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowow magacna u bilow
aad iyo aad aa mahadsantaha saaxiibkayga adiga walaalka kula wada iyo farsamo yaqaanka iyo dhegeystayaasha habeen wanaagsan waa cabdulaahi maxamed warsame degmada hodan ee gobolka banaadir waa tahay cabdulaahi soo dhowow habe wanaagsan ayaan ku leenahay waxaad usii guda gashaa warcelinta
insha allah waa isku daya waxaa soo baxay green ana cagaar saa u taqaani
cabdulaahi maxamed warsame jawaabta saxda ah ayuu bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقدي مؤمنين تاي بالخير wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي waayahay su-aashan waxay u dhacaysaa sida tan dhegaysta sheeg imise ayuu ku bislaadaa lowska dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg imise ayuu ku bislaadaa lowska waxaan filaya inaad garateen insha allah
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقدي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقدي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقدي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقدي مؤمنين تاي
qadadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام soo dhowow waxaad nagu bilowdaa magaca u buuxa magacaygu waa cabdicasiis cabdulaahi eegaya degmada dharkeelle
waa tahay waan ku soo dhoweynaynaa waxaad usii gudagashaa warcelinta
waxaan isku dayayaa waxay noqonaysaa boqol iyo labaatan beri
cabdiradiif cabdulaahi ibraahim jawaabta saxda ah ayuu ka bixiyey su-aashii
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تهاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تهاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تهاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تهاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la
waayahay qeybihii dambe ayaan isla soo gaarnay su-aasha ugu dambaysa iyo cidda nasiibka u yeelan doonta ka warcelinteeda dhegayste waxaad sheegtaa shay haddii la jabiyo aan wax faa'iide ah markaasi laga helaynin ama wax laga faa'iideynin haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg shay haddaan la jabin aan wax laga faa'iideynin haddii mar kale aan ku celiyo sheeg shay haddaan la jebin aan wax laga faa'iideynin
تهاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أبعد أنت
qadadka iyo dhegeystaan hello assalaamu calaykum soo dhow magaca noogu bilow
magacaygu waa daawud cabdullaahi oo jooga gobolka kelle
waa tahay usii gudagal haddana isku daya waxay noqonaysaa waa ukunta
daawud cabdulaahi jawaabta saxda ah ayuu bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmibaarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmibaarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaalada dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu e d u s o ama website-ka www mu e d u s o mahadsanideen بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkinta ayaan kusoo gabagabeyneynaa intaan habeen dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr